Shacabka ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa sheegay in magaalada ay ku soo badanayaan shilalka gawaarida iyo mootooyinka. Shacabka ku nool magaalada Burco ayaa tilmaamay in maamulka degmada aynu waxba ka qaban nidaamkan wada marista. Waxay tilmaameen inaanay suuragal ahayn in keliya canshuur loosoo doonto, dhibaatadoodana aan waxba laga qaban, iyagoo intaasi ku daray in shilalka ka dhaca waddooyinka Burco ay dad badani ku dhinteen. Waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya.
in halkaas shilal horoo badanna way ka dhaceen qaar dambena waa ku xigaan haddii aan wax laga qaban oo si degdega waxba looga qabanin dowladdan hoose gaar ahaan waxaannu u sheegaynaa cashuurun ha noo soo doonan ee dalka wax u qabta waddadaas waa waddad khatar ah maadaamaannu nahay dadkii muwaadilka ahaa ee de waddooyinka joogay ee fadhiyey dee waa in waddadaa wax laga qabto maalin walba dhibaata ka imanaysa waddada waa in la dhigo wax baabuurta ay kaga baydho calaamada calaamadaa waa lagu kala baydhaya laakiin baabuur baa lays hortaagaya waxaa la odhanaya war joog joog aroortana waa laga tegaya wax suuragala maaha maxaa maalmada saddex qof baa ku dhintay afar qof baa ku dhintay habeen dhaweedna inan baa waxaa la yidhi isagoo khalaas adinku laalaado laga qaado oo laga qaaday adinka isagoo laalaado dee maxaa maalin walba oo dhibtaa taagan taagan saddex jeer bay jireenoo siaan ku soconaya ilaahay bow udheelkaa dhagax gaduud bay iigu soo galaanoo maqalkaayo maka sanadii lix bilood baa jira dowladduna waxba igama qaban kuwii jireen sida ay jireen wallaahi bay iga tag dee imminka waxaanu doonaynaa intii halkan ku dhimatay intii ku dhaawactay dee in ka badanoo laablaabaad soo soctadee